magaalada garowe ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay dhibaatada uu tahriibku leeyahay iyo dhabarjabka ah uu ku hayo dhallinyarada soomaaliyeed kulankan ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland aqoon-yahano iyo dhallinyaro doctor maxamed cali faarax guddoomiyaha midowda jaamacadaha puntland ayaa ka waramaya ahmiyadda kulanka tahriibku waa culays runtii jira culays wuxuu ku yahay qofka dhallinyarada oo hijroonaya wadanka uu ka hijroonayo ka tahriibayo kelmadda markaad macnaheeda fiiriso waxay tilmaamaysaa qof cararayo qaxaya oo maaragtay meeshii uu deganaa sidii in col ku galay oo kale qaxayo cararayo ayuu tilmaamaysaa waana dhibaato kolley jirta waxa uu ka cararayo qofkaas oo uu maaragtay la tahriibayo sidoo kale wuxuu culays ku yahay meesha uu tegayo marka laga tago dariiqa uu soo maray sii marayo iyo dhibaatada uu la kulmayo qaar ka mid a xubnaha ka qayb galay ayaa soo jeediyay aragtiyo kala duwan siyaasaddan iyo howlaha kan taagan dowladdii waxa weeye kama laha wax aragtiya oo dalkan in lagu xoojiyo oo dadkii shaqaabuur loo sameeyo oo bulshadii lahayo dhallinyaradii in la hayo bay u baahan yihiin ninka dhallinyarada oo maanta wax bartay oo jaamacadaha dalka ka baxay oo waxa weeye aan shaqo tegi karin meel kale oo aada aysan jirin oo shaqo abuur kale iyo xirfado kale laga shaqeeya aysan jirin maxaa ku diidaysa inuu ninkaasi qoyskiisi waxa weeye ay bari taaraan uu dalka ka baxo
arrinta marka hadda soo jirta waddanku inuu fiican yahay waddanku inuu waddan kheyraad laleeyahay waxaasoo dhan waxa laisku haya ma aha waxaa laisku hayaa waxay tahay karanti hadda maxaa taagan dhallinyaradu sida faadimo xoosh iyo yarki kale oo cabdijabaar uu sheegay waxaa jira generational gab weyn oo jira hadda wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha puntland hodan saciid ayaa dhallinyarada ugu baaqday inay ka waantoobaan arrimaha tahriibka
xaaladda ay marayaan iyo nolosha adag ay sii jibaaxayaan iyo riskiga iyo khataraha faraha badan oo ka horeeya oo qaarkoodna ay sunugeen qaarkoodna ayagoo og ay u bareerayaan marka in wax layska weydiiyo cilmi baaris ballaaranna laga sameeyo waxyigelinna laga sameeyo waxa aad ka tegaysid iyo waxa aad maraysid oo mudanaysid haddii waxa aad mudanaysid ay khasaaro badan yihiin waxaa laguu qaatay wax aad ka tegaysid inaad la joogtid dhallinyarada soomaaliyeed ayaa khatar badan naftooda u geliya halista tahriibka si ay u helaan nolol ka duwan midda ay dalkooda ku haystaan